wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa maanta daafurtay tababar lagu talagalay ciidamada amniga degmada dhobley gaar ahaan booliiska magaalada dhobley tababarkani ayaa mid lagu barayo ciidamada booliiska degmada dhobley gurmadka deg dega ah caawinaada dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dardargelinta howlaha xafiisyada booliiska iyo weliba xalinta khilaafaadyada haddaba tababarkani oo soo qabanqaabisay wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo dhowaanadan ku sugneyd magaalada dhoble ayaa waxaa ka soo qaybgalay daafurka tababarkani taliyaha saldhigga degmada dhobley agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maamulka jubbaland haddaba ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay daafureyna tababarkani agaasimaha guud ee wasaaradda amniga jubbaland waxaana uu kula dardaarmay ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa tababarkani ka qayb qaadanaya in si habsami leh ay uga faa'iideystaan tababarkan iyo cashirada ay siinayaan macalimiinta kor u qaadidda awoodda booliiska wuxuu tawa- wuxuu daba socdaa waxaan soo sameynay sahan baan soo sameynay dood baan sameynay ee ee ku saabsana ee daba socday maxay aheeday sa- een, de- maxay aheeday sahan sahankii daba socday yaan yaan iyadana dood ka yeelanay hadda marka waxaa weeye tababarkan wuxuu marka quseeyaa dadka ka shaqayn lahaa xarumooyinka siduu taliyaha sheegay ee dadka ka shaqayn lahaa een, xarumaha helbreska miiska caawinaada waxaa la yidhaahdaa dowlad doonaya in lagu soo kordhiyo booliiska yaa macnaha tababarkeeda weeye xarun kastoo la sameeyana way yeelan doontaa insha allah Een, xarun kastaana dad baa ka shaqayn doona oo u xil saaran dadka markuu ka shaqaynaya lama rabo hal ruux inuu shaqeeyo oo labaatan iyo afar sax hal ruux uu shaqayn karo marka dad badan oo isbedbedelo in la helo waa waa wax muhiim ah marka muhiimadda waa intaas Eh, waxaan filayaa een, inaad cashir fiican oo wanaagsan qaadan doontaan oo aadna aad u fahmi doontaan lama doonayo marka inaad dhow dulduleelo inaad yeelato lama rabo waxaa la doonaya waxaa weeye wixii hadda maanta lagu sii inaad si wanaagsan u qaadato inaad weeleysidaa laga rabaa si berrito haddana aad shaqadii si wanaagsan u qabatid shaqo kastoo wanaagsan oo la qabtana horumar bay keenaysaa oo eh, ma garanaysaa horumar baa lagu gaaraya Ee, maxaa yeelay shaqadaada haddaa si wacan u gudato nin kasta ama shaqsi kasta oo bulshada ka mid ah shaqadiisa hadduu si wanaagsan u guto waxay noqonaysaa een, ma garanaysaa horumar iyo tilaabo hor loo qaado inaad markasta la sameeyay noqonaysaa marka waxaan filayaa inaad aad uga faa'iidaysan doontaan een, si wanaagsan oo discipline leh oo nidaamsan in loo qaataan insha allah aan rajaynaynaa